وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الله allah subxaana wa tacaala waxaan weydiisanayaa inuu sawaabka i waafajiyo idinkana wixii aada maqashaan inuu camalkiisa idin waafajiyo muxaadaradu waa laba kelimo kelima fi lmanhaj وكلمة في وحدة الأمة ولبا تير أو لبا أساس ومانتا أي مسلمين سؤال قباهيهم إلهينا سبحانه وتعالى آيات قرآنك كمدة قيب كمدة وكوف صدي لبدا أرمود با وانا آيات alla uu yidhi subxaana wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu qaybtaas baa runtii waxay xambaarsan tahay macno weyn macnahaas ay xambaarsan tahay waa dariiqa keliya waa aasaaska keliya ee muslimiintu horaan markay ka run sheegeenna ilaahay subxaana wa tacaala lib iyo nasri iyo barwaaqo uu siiyey markii ay ka tageenna alla subxaana wa tacaala uu kala noqday nicmadiisii iyo wuxuu horay u siiyey maanta ay doonayaan muslimiintu inay dib u soo kacaan labada tiir ama labada asaas ee ay u baahan yihiin inay cuskadaan weeyaan aayadda qaybteeda hore ama waxaan dhihi lahaa jumlada hore alla subxaana wa tacaala wuxuu ihi wactasimuu bixabli illaah xadhigga ilaahay qabsada xadhigga ilaahay waxaa laga wadaa kitaabka alla subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi oo sharxaysa caddaynaysa faahfaahinaysa kitaabkii alla soo dejiyay subxaana wa tacaala sida allah subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu ugu sheegay waanzalnaa ilayka adikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh wuxuu ahaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh mid shaarix ah oo sharxaya ilaahay kitaabkiisa mubayin ah oo caddaynaya wixii dadka ka qarsooma ilaahay subxaana wa tacaala maqaasidiisa aayadaha qur-aanka ah sidaas daraaddeed qur-aanka iyo sunnadu ma kala maarmaan haddii sunnada la waayo qur-aankana waa la waayay xadhigga ilaahay waxaa laga wadaa qur-aanka iyo sunnada nebiga saxiixada ee sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadaa qabsadaa layna yidhi waa qeybta koowaad marka labadaa qabsashadooda laba shay bay damaanadooda ina siinayaan ta koowaad waxay damaano ina siinayaan inaynan adduunyada lumin damaanada labaaday ina siinayaanna wax weeyaan inaan aakharo aynaan guuldarro iyo cadaab ilaahay iyo ciqaabtiisa inaynaan ku dhicin sida allah subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi faima yaatiyannakum minii hudaa faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa hadduu xaggayga hanuun idinka yimaado dabcan waxay daba taallaa qisadii nebi aadam calayhi salaam markii la soo dejiyey oo hoos loo soo dejiyey oo dhulka la keenay baa hadalkaa laga daba keenay haddii uu idin yimaado hanuun xaggayga ka yimid dabcan waa waxyiga waa kutubta samaawiga waa shar shuruucda alla subxaana wa tacaala uu soo dejiyo hanuunkayga ciddii raacda lumi maayo guuldarro iyo shaqaawo iyo nasiib xumana ku dhici mayso falaa yadilu ay fi dunyaa walaa yashqa ay fi laakhira marka qabsashada ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal ly wasalam oo hadyiga ilaahay ah ayaa waxaa ku jirta runtii waa ariiqa alla loo maro subxaanahu wa tacaala waana manhajka sixadiisa iyo ariiqa la hayo inuu toosan yahay labadaasaa ku tusaya waa labada masdar oo nolosha muslimiintu ay ka qaataan xadiid xasan ah oo xaakim iyo keyrkii ay soo saareen siduu nebigu ku yuri sal ly wasalam waxaa laydinka tegey laba shay oo inta aad haysataan aydaan lumaynin waa kitaabullaahi wa sunnati buu nebigu yuri sal lay wasalam kitaabka ilaahay iyo sunnadayda buu rasuulku yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka in kitaabka iyo sunnada la qabsado waa kelimada qaybteeda hore weliba si buuxda loo qabsado si buuxda loo qabsado ayadoon la qaybinin nolosha oo dhan dhammaanteed in loo hogaamiyo kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sida rabbigeen subxaana wa tacaala qur-aanka uu ku sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu dkhuluu fi silmi kaafa walaa tattabicuu khutuwaati shaytaan dadka allaha rumeeyeyow ee xaqa rumeeyeynow waxaad gashaan islaamnimada gala idinkoo idil idinkoon waxba reebanin islaamnimada gala bimacnaa waxay leeyihiin culimmada tafsiirku waxaa laga wadaa ruuxu nolosha qaybaheeda kala gedisan dhammaantood waa inuu ilaahay u hogaansamo islaamnimada uu geliyo waxaa la daba dhigay walaa tattabicuu khutuwaati shaytaan shaydaanka tillaabooyinkiisana ha raacinoo ha dabagelina bimacnaa wixii ilaahay kitaabkiisa ka soo hadhay waxaa laga dhigay inay tahay khutuwaati shaytaan mabaadi'da kale iyo manaahijta kale iyo jidadka kale iyo andimada kale oo dhan waa khutuwaatu shaytaan manhajka keliya iyo ariiqa keliya alla raalli ka yahay waa islaamnimada wey middaa wadagalabu marka rabbi leeyahy subxaana wa tacaala bimacnaa noloshii oo dhan waa inay noqoto nolol hogaansan oo ilaahay u hogaansan subxana wa tacaala hadday tahay nolosha qaybteeda cibaadada ku saabsan waa in cibaadadu u dhacdo sidii kitaabka ilaah ee sunnada nebiga ku taalay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa inay caqiidada iyo maxaa la ictiqaadinayaa iyo maxaa caqiidoo saxsan iyo maxaan saxsanayn waa in kitaabka iyo sunnada loola noqdo oo iyagu saxaan wixii ku saabsan andimada dhaqanka mucaamalaadka caadaadka waa in kitaabka iyo sunnada aada u celisaan wixii ku saabsan siyaasad iyo dowlad waa inaad kitaabka iyo sunnada u celisaan wixii dhaqaale ku saabsan iyo macnaha waxa weeye yani bulshada nidaamkaay ku dhaqmayso waa in kitaabka iyo sunnada aada u celisaan udkhuluu fi silmi kaafa islaam gabal ah ama qayb ah ilaahay ma sheegin subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala isagaa addoommadan abuurtay wuxuuna doonayaa insaanku anshitadiisa oo dhan xarakaadkiisa oo dhan dhaqankiisoo dhan inuu alla u taliyo subxana wa tacaala lan isagaa abuurtay alla subxana wa tacaala hadduu alle isagu abuurtayna in loola taliya ma ogolaa in andimo kaliya nidaamyo kale meesha soo galaanoo la maamulayana ma ogolaa alla subxaana wa tacaala hani buu ka yahay inuu cid wax la wadaago sida xadiidulqudsiga ku soo arooray ana aqna shurakaa'i can shirki man camila camalan ashraka fiihi macya hayri taraktuhu wa shirka alla subxaana wa tacaala addoommadiisa wax ma wadaagi karaan waxba kama dhaxayn karo sidoo kaleeto sharciga ilaahayna shuruuc kale wax lama wadaagi karo sharciga ilaahay inuu wada maamulo iyo in shuruuc kufriya lagu dhaqmo oo noloshu ay raacdo labadaa mid wey laakiin sharciga ilaahay subxaana wa tacaalana qayb baan ka qaadanaynaa shuruucda kalena qayb baan ka qaadanaynaa isma aqbalayaan allah subxaana wa tacaala siduu qur-aanka ku faahfaahiyey afatu'minuuna bibacdi alkitaabi wa takfuruuna bibacdin war kitaabka qaarna ma rumaynaysaan qaarna ma beeninaysaan hadalkaasi wuxuu u dhacahayay yuhuud buu u dhacayay sida aayaadka qaybahooda hore ay ka hadlayaan war kitaabka qaarna ma qaadanaysaan qaarna ma diidaysaan famaa jazaau man yafcalu dalika minkum ilaa khizyun fi lxayaati dunya sidaa ciddii yeesha abaalgudkiisu waa inuu adduunka ku dulloobo wa yowma alqiyaamati yuradduuna ilaa ashaddi alcadaab maalinta qiyaamadana waxaa loo celinayaa cadaab midka ugu adag baa xaggiisa loo celinaya marka yacni raacitaanka ilaahay kitaabkiisa la raacayo sunnada nebigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh laba damaano ayay bixinayaan baynu nidhi oo ah adduunkana ruuxu intuu joogo inuu hanuunsanaado jidka saxda ah hayo oo uusan lumin aakhare markuu tagana ilaahay subxaana wa tacaala inuu jannadiisa iyo ridihiisa uu siiyo oo uu adduunkan uu ka raysto labadaa damaanay bixinaysa ruuxii ka leexda ilaahay kitaabkiisa ama qaybiya ilaahay subxaana wa tacaala diintuu soo dejiyey oo ka dhiga qaar laga tago iyo qaar la qaato sida adduunka hadda ka jirta sida maalan waxaway mujtamacaadka hadda muslimka dhaqankoodu uu yahay alla subxaana wa tacaala wuxuu yidhi dadka noocaasa abaalkooda waa inay adduunka ku dulloobaan aakharana ilaahay uu cadaaba subxaana wa tacaala waa labadii cagsigooda wey labadii damaane ee qur-aanka iyo sunnadu qaadashadooda uu bixinayay ka tegitaankoodana waxaa ka dhalanaya labadaa cagsigoodaa ka dhalanaya oo ah in adduunka lagu dulloobo aakharana cadaab ilaahay subxaana wa tacaala la galo taasaa ka dhalanaysa waxaa la doonayaa markaa si xaqiiqiya in looga run sheego yacni manhajka allah subxaana wa tacaala uuna yidhi wactasimuu bixabli illah xadhigga ilaahay qabsada subxaana wa tacaala xadhigga ilaahayna waa kaa aan sheegnay maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala marnaba diin kale oo ummaddan raalli uga noqonayo ma jiro nidaam kale manhaj kale dastuur kale oo raalli uga noqonayo ma jiro waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi alaakhirati min alkhaasiriin islaamnimadaas iyo ilaahay diintaa uu soo dejiyey waxaan ahayn alla aqbali maayo mana yeelaya rabbi subxaana wa tacaala ina addiina cinda allahi alislaam diin ilaahay agtiisa waa uun islaamnimada waxaan islaamnimo ahayna ilaahay agtiisa diin saxa kama aha waa khaldanta waana qalloocsan tahay dadka haystana waa dad khariban oo jidka ilaahay subxana wa tacaala ka leexday weeye manhajka marka in laga run sheego oo dariiqa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo dejiyey inaynu qaadanno waa qodobka koobaad iyo tillaabada koobaad yacni nolosheenoo dhanna aynu noqoto nolol ilaahay u hoggaansan subxaana wa tacaala alla subxaana wa tacaala walaalayaal qaabkan adduunku hadda uu u socdo in badanna runtii noloshu ay ku socoto waa qaab khariban ilaahay kitaabkiisii waa laga tegay subxaana wa tacaala waana midda keentay shabka iyo burburka iyo dhibaatooyinka iyo colaadda iyo islaynta iyo dhiigga daadanayo iyo nabadgelyo darrada xadiid waxaa jira ku sugan ibnu maajaha sunankiisa oo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh uu ku tilmaamayo wamaa lam taxkum a'immatuhum bikitaabi illaah ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum haddii ay ummadda madaxdeedu ay kitaabka ilaahay ku dhaqi weydo oy kitaabka ilaahay ku maamuli weydo kitaabka la tuuro alla subxaana wa tacaala ummaddaa wuxuu ku ibtilaynayaa in iyaga dhexdooda la dhigo colaad la dhigo iyaga dhexdooda dhibaato la dhigo quluubtooda laysku diro ayagii ay islaayaan isbaabi'iyaan isburburiyaan maxaa keenayoo sababta keenaysa ay tahay li'annahum yani tarakuu kitaaba allahi waraa'a duhuurihim ilaahay kitaabkiisii bay ka tageen nabaddu isagay ku jirtay haddii isagii laga tegey kownkan ilaahay baa maamulee quluubtii wada socotay buu ilaahay subxaana wa tacaala isku dhufanaya sidaas daraaddeed yacni dhibka dhacay iyo mushkilada dhacday waa kitaabkii laga tegey xalkuna wuxuu ku jiraa in kitaabka ilaahay loo soo noqday subxaana wa tacaala markaasaa laysuu imaanayaayo quluubtu isu imaanaysaayo dadkii ay barwaaqo adduuniya mid aakharaba gaadhayaan marka alla subxaana wa tacaala manhajkiisaas in laga rur sheego waactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu kelimadaa kelimo la mid ah ayaa rasuulkeennuna salawatullh wasalaamu calayhi dardaaran kaga tegey fii saxiixi muslim ayaa rasuulkeennu sal lay slam wuxuu yidhi ina allaha yardaa lakum alaaan wayaskatu lakum alaaan saddex alla subxaana wa tacaala raalli buu idinka yaho waa idinla jecel yahay saddexna rabbi subxaana wa tacaala waa idinla waa idinku cadhoonayaayo idinlama rabo saddexduu rabbi idinla jecel yahay waxa weeye yardaa lakum an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shay-an wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu wa an tunaasixuu man wallaahu allahu amrakum saddexdaa alla subxaana wa tacala waa idinla jecel yahay raalli buuna idinka yahay waa in aad keligii caabudaan cibaadadiisana aydan cid kale la wadaajinin oo tawxiidka aad ka run sheegtaan taasi waa aasaaska koobaad oo markaad la timaadaan rabbina raalli idinka yahay idinkuna jeclaanay ta labaadii waxa weeye wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu inaad ilaahay xadhiggiisa qabsataan oo aydan kala tegin idinkoo idin inaad ku dhegtaan ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala iyo sunnada nebigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka saddexaad ee raalli uu idinka yahay waxa weeyaan dadka xilka idin haya ulilmriga ah mas-uuliintiinna ah in aad u naseexaysaan aad ateecdaan ka dambaysaan wixii ay ku khaldan yihiinna si tartiiba aad uga saxdaan ood ugu naseexaysaan oo daacad u noqotaan saddexdaa qodob buu ilaahay raalli idinka yahay subxaana wa tacaala wayaskhatu lakum alaaan saddexdana ilaahay idinlama doonayo subxana wa tacaala aakhirka xadiiska alla subxaana wa tacala xadiidkii macnaa waxa weeye rasuulku sal ly waslam uu ku sheegay xoolaha dayacidooda iyo qiila waqaala iyo su-aasha faraha badan iyo saddexda kale kuwaasay ahayn muhiimaddu waxa weeyaan wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu aayadda iyo xadiidku marka waa isku mid labadaa qodob buu nebiguna xoogga saaray salawaatu rabbi wasalaamu calayh alla xadhigiisoo la qabsadoo asaas ah taasaa runtii wax weeyaan tilaabada koobaad ah tilaabada labaadna ayada ayay ku dhismi doontaayoo qodobka labaad ama asaaska labaad iyadu ku dhismi doonaa sidaas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii uu dhisayey mujtamaca muslimka ah ee ugu horreeyey awalu mujtamac oo rasuulku u dhisay salawatu rabbi wasalaamu calayh uu maka ka dhisay kadibna wareegay oo madiine u wareegay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh asaaska uu ku dhisay wuxuu ahaa kitaab alleh iyo sunno nebi salawaatu rabbi wasalaamu calayh radia allahu canhum jamiican asxaabu rasuuliillah saabiqiintii muhaajiriinta iyo ansaartii way ka run sheegeen kitaabka alla subxaana wa tacaala ku dhaqankiisa qaadashadiisa majaalaadka oo dhan inay isaga u hoggaansamaan qodobka koowaad ay ku guulaysteenna kaasuu ahaa ummadda islaamku markay ka tagtayna qodobka jabkeeda keenay qodobkaasu ah nabigeenuna salawatu rabbi wasalaamu caleyh xadiid xasan ah buu wuxuu ku tilmaamay waxa ugu horreeya ummaddu ay ka tagto oo diinta ka mid a xukumkiiyo dowladda wey xukumkiiyo dowladda ugu horreeyaoy ka tegi doontaa waxa ugu dambeeyaoo diinta ka mida oo ay ka tagtana waa salaada buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh wa ficlan saas wey wixii ugu horreeyey oo fasaada iyo yacni qaybtii ugu horraysay ee fasaada waxay ahayd xukumkaa fasaaday xukaamtii baa fasaaday say u socotayna markii dambe waxaa laga tegey diintii xukunkeedii oo dhan baa laga tego waxaa lagu bedeshay dasaatiir iyo andimo lasoo ergistay oo gaalo laga keensaday baa bedelkiisii lagu bedelay ilaa iyo haddana sidii bay u taagan tahay mujtamacaadkii muslimka ahaa ayaguna in badan oo ka mida waxay u sacabiyeen barnaamijkaas ilaahay sharcigiisii iyo diintiisii meesha laga saaray bay in badani ama raalli ku noqdeen ama ka aamuseen dhibkuna meeshuu naga haysata taa iyadaa wey haddii la doonaya marka in dhibka laga baxo awalan tilaabada koobaad waa in laga run sheego alictisaam bikitaab illaahi tabaaraka wa tacala wa bisunnati nabiyi sal ly wasalam ilaahay kitaabkiisoo la qabsado sunnada nebigoo la qabsado salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo bulshadu waxay leedahay sideedaba yacni wax way tixgelin bay leedahay dadkan madaxda ah cidda ay ku tashanayaan ee ku muraahanaynayaan waa bulshada bulshadu hadday wax diiddo laguma qasbi karo laakiin bulshadu hadday iska aamusto yacni waxa weeyaan waa lagu dul soconaya bulshadu hadday tidhaahdo waxaan kitaabka ilaahay ma rabno aan ahayn waxaan kitaabka ilaahay ahayn ma rabno hadday tidha nina ma qasbi karayo bal nin walba wuxuu ku qasban yahay inuu bulshada raalligelinteeda ku dadaalo si uu cod uga helo kursi uga helo bulshadaasaa wax laga raadinaya laakiin mushkilada dhan inay haysata waxa way bulshadiibaa fasaadsan bulshadiibaa fasaadsanoo ayadiiba waxayna u diyaarsanayn inay kitaab ilaahay subxaana wa tacaala la soo celiyo kitaab ilaahay dhaqankiisii la soo celiyo inay u dagaalanto inay u dhibaatooto inay macnaha wax weeye halgan u gasho bulshooyinkii iyo mujtamacaadkii muslimka ee adduunka ayaan in badan oo ka mida u diyaarsanayn qodobkaasi marka walaalayaal inaynu ku dadaallo waa asaaska koobaad ee runtii cizigii iyo sharafkii iyo karaamadii inoo soo celin karay allah subxaana wa tacaala siduu qur-aanku sheegay wa inahu ladikrun laka waliqawmika wasawfa tus'aluun bu alla subxana wa tacala qur-aankani sharaf buu kuu yahay nebi maxamedow adiga iyo qowmkaagaba sharaf buu idin yahay waana laydin weydiin doonaa bu alla yidhi subxana wa tacala bimacnaa sharaf buu idin yahay maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa inta aad haysataan waad ku cisoobaysaan inta aad haysataan karaamaad ku helaysaan inta aad ku dheggan tihiin yacni waxaad ku helaysaan midnimo iyo horumar iyo awood iyo ilaahay subxaana wa tacaala barwaaqu idin siinaya markii kitaabkaa laga tago waxaa laga fahmayaa in cizigu meesha ka baxayo karaamadu ay lumayso waana midda maanta ina haysata wey kitaabka qabsigiisa markaa la soo celiyo manhajkii rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyo saxaabada dib ha loogu soo noqdo oo waxyaalihii rawaasibta ahaa waxyaalihii dhaqamadii soo jireenka ahaa wixii hidiya dhaqan loo yaqaanay oo la soo gaadhay waa inay mujtamacaadka muslimka ah ka tagaan oy booskiisii ku badashaan ilaahay kitaabkiisa subxaana wa tacaala ruux walba qoys walba mujtamac walba waa inuu diyaar u noqdo inuu ilaahay kitaabkiisa u nusreeyo subxaanahu wa tacaala ficlanna waxa weeyaan ciddii moodaysa ciddii moodaysa in kitaabkan iyo manhajkan rabbaaniga ee alla soo dejiyey subxaana wa tacaala ciddii moodaysa in awood inta loo sheegto ay saa ku dhammaan doontahay waa qar weeyaan ruuxaas waa ruux riyoonaya wey waa ruuxaan xaqaa'iqda taariikhdana ogayn ilaahay hadalkiisi iyo hadalkii nebi maxamedna salawaatu rabbi wasla aan ka warhaynin wey xaqaa'iqu taariikhna aan waxba kala soconin wey intaas soo dowladood baa la dagaalantay kitaabka ilaahay iyo xaqa la dagaalantay maantana dowladihii waa tageen islaamkii iyo diintiina inay sii xoogaysato mooyaane waxba ma gaadhin nin la dilo iyo laba ninoo la dilo iyo rag la xidhxidho iyo waxoogaa muddo la hor istaaga iyo wax weyn diintani gaadhsiin mayso bal wayba ku bulaalaysaaba inay kusii horumarto o ilaahay ku barwaaqaymay waxba u noqon mayso dhulkan dowlad baa ka dhisnaan jirtay dowladdii ka dhisnaan jirtay diinta ilaahay bay si toosa ula dagaalantay tagtay maalinkay tegaysay iyo maantana diinta islaamka dhulkan maanta ayay dadku yacni qaabiliyada iyo qabsiga iyo fahanka maanta kaga fiican yihin kuwii cid kastoo timaaddo oo la dagaalantana bimaa fiihim amriika amerika ha noqoto adduunkao dhan ha noqdo waa tegi doonaan xaqana wuu gaari doonaa meeshii rabbi ku talagalay subxana wa tacala nebigeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi layabluqanna hada alamru maa balaqa alleylu waannahaar arrinkani wuxuu gaadhi doonaa meel kasta oo uu gaadho habeenka iyo maalintu ay gaadho meel kastoo habeen iyo maalin uu gaadho diintani way gaadhi doontaa buu nebi maxamed yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh say ku gaadhi doontaa waxay ku gaadhi doontaa nebigu wuxu yidhi sal lay wasalam bicizi casiizin aw bidulli daliil mid casiis ah oo ilaahay diintiisa uu ku ciseeyey cizigiisa iyo mid diinta lagu dulleeyey dulligiisa taasay ku gaadhi doontaa buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa sii waday rasuulku sal lay slam hadalkiisa cizan yucizu allahu bihi alslaama waahlah wadullan yudilu llahu bihi alkufra waahlah yani waxa weeye meel kastay geli doonta yani waxa walaa yatruku allahu bayta madarin walaa wabar ilaa adkhalahu llahu hada diin buu nabig ur sal lay slam guri kasta guri dhoobo ka dhisan guri ka dhisan maaratay ka dhisan dhogor ka dhisan yani guri kasta ilaahay diintan waa gelin doonaa buu nebi maxamed yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka qaarkood baa laga yaabaa inay yidhaahdaan taasi way dhacdayoo dee wakhtigii nebiga unbaa laga waday iyo khulafaau raashidiin islaamku markuu mashriq iyo maqrib gaadhay taa unbaa laga waday laakiin macnahaasi sax islaamku horey waa u guulaysay meelo fogfogna waa gaadhay laakiin weli waxaa u laaban xilli dambe oo uu soo noqon doono oo uu adduunka qabsan doono ayaa laaban waxaana macnaha kutusaya xadiid ay soo saareen imaam axmed iyo keyrkii abu qabiila nin la yidhaahdo ama abu qabiil la yidhaahdo taabiciya baa wuxuu leeyahay cabdulahi bni camr ibni caas baan la joognay buu maalin maalmaha ka mid cabdulahi bni camr ibni caas baa marka waxaa lagu yidhi su-aal baa la weydiiye o waxaa la yidhi muslimiintu ma qustundiiniyay furan doonaan marka ugu horraysa mise waxay furan doonaan ruumiya oo roma ah markaasaa cabdulaahi wuxuu yidhi bal santuuqaas santuuqaa ii keena buuri santuuq meeshan ahoo duugoobay baa la soo qaaday santuuqii haddii la kala furay waraaq buu ka soo bixiyey waraaqdiibuu markaa wuxuu ka akhriyey annagoo nebiga la joogna maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa la weydiiyey muslimiintu ma waxay furan doonaan qustuntiiniya horrayn doonta furashadeeda mise ruumiya markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay wasalam madiinatu hiriqla tuftaxu awalan magaalada hiriqle iyo caasimadda hiriqle baa marka hore la furan doonaa buu nabigu yihi salawatu rabbi waslamu caleyh bimacnaa waxa weeyaan caasimaddu waa qustuntiiniya wacdigaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu markaa sameeyey siddeed boqol oo sano iyo ka badan markay ka soo wareegtay bay muslimiintu qustuntiiniya qabsadeen ruumiyana weli waa laaban tahay wacdigeedu weli waa laaban yaho muslimiintu ma qabsanin waa caasimadda talyaaniga waa hadalkii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi alladii laa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa wakhti bay leedahay laakiin yacni waa arrin imaanayso oo socoto wey waxaa kaloo kutusaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo qasab ah markay diinta islaamku nasriga iyo guulaha ay gaadhayso waa in dariiqii minhaaju nubuwa in lagu soo noqdo lianna haddii aan dariiqii nebinimada lagu soo noqonin iyo khilaafadii raashidada ahayd jidkeedii intisaaraadba lama gaadhayo intisaaraad lama soo gaadhay iyaduna inay soo noqonayso nebigu waa sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka imaam axmed iyo keyrkii ay soo saareen nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam nebinimadu mudday dhexdiinna ahaan doontaa intii ilaahay uu subxaana wa tacala ku talagalay alla subxaana wa tacaala wuu qaadi doonaa waxaa ka dambayn doonta alkhilaafa calaa minhaaji nubuwa ayaa ka dambayn doonta siduu nabigu ku sheegay salawatu rabbi waslamu aleyh alkhilaafatu bacdii alaaثuuna sana soddon sanay ahayd afartii khaliif iyo xasan ibnu caliy bay ku ekayd kadibna waxaa bilowday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh cahdiga uu ku sheegay inuu yahay cahdulmuluuk boqoraa bilowday oo uu ugu horreeyey mucaawiyat bn abi sufyaan radia allahu canhu wa ardaah nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam nebinimadaa dhexdiinna muddo ahaanaysa kadibna waa la qaadi doonaa waxaa ku xigi doonta buu nebigu yidhi sal ly wasalam khilaafatun calaa minhaaji nubuwa mudday dhexdiinna joogi doontaa iyadana waa la qaadi doonaa waxaa imaan doona oo ka dambeeya buu nebigu sal ly wasalam mulkun caad yacni waxa weeye boqortooyo dulmi ku salaysan oo dadka qaniinaysa oo shacabka iyo raciyadda dulminaysa ayaa ku xigi doonta waxaa ka dambeeya buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo iyadana waa tegi doontaa waxaa ku xigi doona mulkun jabaruut mulki isagana qahri ku yani waxa uu ku jiro dadka istibdaad kula dhaqanta yani ummadda dhibta rafaadisa laysa dulmida baa ka dambayn doona buu nebigu yhi salawatu rabbi waslamu calayh iyadana mudday jiri doontaayo waa la qaadi doonaa buu rasulku yuri sl ly waslam wuxuu yidhi uma takuunu khilaafatun calaa minhaaji nubuwa fasakata rasulu lahi sal ly wasalam intaasi markay tagaan waxaa ka dambayn doona khilaafo ku sugan dariiqii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu rasuulku aamusay halkaasuu ku ekayay arrinta marka way dhammaatay nebinimadii xilligeedii waa soo dhaafnay nebi maxamed bay ku ekayay salawatu rabbi waslamu calayh khilaafa calaa minhaaji nubuwaan soo dhaafnay khulafaau raashidiin bay ku ekay iyo intii raacda labadii marxale ee kale oo ahayd mulki caad ah iyo mulki jabaruut ah labadaba iyadana qaarna waa la soo maray qaarna waa la maraya waxaa laaban khilaafatun calaa minhaaji nubuwa oon sugayna biidn illahi tabaaraka wa tacaala axaadiistii nebi maxamed weye salawaatu rabbi wasalaamu calayh ninka marka riyoonhayay la tahay ilaahay baad la dagaalami oo sharcigiisaad la dagaalami oo waad baabi'in kartaa ninka ku riyoonaya isagaa tegi ilaahay diintiisuna way jiri doontaa biidn illahi tabaaraka wa tacala xaqiiqo wey xaqiiqo wey ruush baa la dagaalamay oo quwadii koowaad ee adduunka marka ahayd lagana wada baqayo adduunkao dhan uu ka baqayay ruush waa burburay muslimiintii iyo diinta islaamkuna waa jirta maraykan iyo yahuud baa u tafaxaytay inay la dagaalamaan waa burburayaanoo waa socdaan muslimiintuna mar walba iyo diinta islaamku waa sii xoogaysanaysa hadihi xaqaa'iq haadihi xaqaa'iq taariikhiya oon maanta la noolahay wey diintani markaa dadkeedu inay ka run sheegaan unbaa loo baahanya dadkeedu hadday ka run sheegaan oo si dhab ah oo daacadnima aynu u qabsanno waactasimuu bixabli illaahi jamiican biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ballanqaadkaasi wuu imaanayaa walataclamunna naba'ahu bacda xiin waadna ogaan doontaan ciddii ilaahay cimri uu siiyo waynu u joogi doonaa biidni illaah ama keyrkeen baa u joogi doona insha allahu tacala qodobka labaadi waxa weeye walaalayaal kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal ly slam qabsashadooda markaynu ka run sheegno dariiqii saxaabadana aynu u qabsanno siduu alla subxaana wa tacaala inugu amray in badanoo aayadaha qur-aankana rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala lianna waxa weeye si sax ah waxaa u dabaqay qur-aanka iyo sunnada asxaabtii baa u dabaqay si saxana ayagaa u fahmay taabiciintii ardadooda ahaa iyo saddexdii qarnibaa si fiican u fahmay si fiicanna u dabaqay sidaas daraaddeed marka la doonayo kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada in la dabaqo ama la fahmo waa in loo celiyo saddexdii qarni loo celiyo fahamku waa inuu noqdo fahamkii saddexdii qarni tatbiiquna waa inuu noqdo tatbiiqii saddexdii qarni halkaa waa in lagu xidho ummaddu ay ku xidhanto maxaa yeelay sida nabigeennu noo sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh saddexdaa qarni waxay saddexdii qarniya ummadda ugu fadli badnayd qarnimo qarniga ka horreeya ka sii fadli badnaayoo ka qiimo badnaa sidaas daraaddeed baa waxaa loo baahan yahay in fahamkeennuna halkaa ku xidhmo kitaabka iyo sunnada seen u fahnaa tatbiiqeennuna inuu halkaa ku xidhmo waata rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh markii ummadda qaybsankeeda uu ka hadlay oo la yidhi nebi maxamedow salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaybaha kala gedisan qaybta badbaadaysaayo waa qaybtee wuxuu nebigu yuri sal lay wasalam anigii saxaabadayda waxa aan haysanno een ku sugannahay dadka haysta bimacnaa waxa weeye waxaa laynoo tilmaamaya halka bal rabbigeen baa subxaana wa tacaala qur-aanka saxaabadiisa fahamkoodii iyo iimaankoodii iyo dariiqoodii buu alla taskiyeyey subxana wa tacaala dadka kalena waxaa la yidhi sidaa ay saxaabada nebi maxamed wax u qaateen oo u rumeeyeen haddaad u rumaysaanna waad hagaagsantihiin haddaad garab martaanna waad khaldan tihiin allah subxaana wa tacala wuxuu idhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq fain aamanuu hadday rumeeyaan oy alla u rumeeyaan bimili maa aamantum sida aad u rumayseen si la mid ah dadka lala hadlayaa wey waa saxaabada bimili maa aamantum sidaa aad idinku wax u rumayseen si la-eg hadday la mida u rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen baa layidhi hadday ka jeesadaan oo dariiqa ka jeesadaanna fa inamaa hum fii shiqaaq dhinac mar bay markaa ku sugan yihiinoo dariiqii saxda ahaa waa khilaafeen miisaanku marka waa fahamkii asxaabu rasuulilahi sal lay waslam saas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aayad kaleeto fii suurati alfatxi rabbi subxaana wa tacaala waa ka ku ammaanay waa ka rabbi subxaana wa tacaala ku ammaanay inuu rabbi subxaana wa tacaala waalzamahum kalimata taqwa wa kaanuu axaqa biha waahlaha kalimata taqwa waa kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid waxaa tatbiiqiyey oo shareecadan tatbiiqiyey asxaabu rasuulilah dadka oo dhanna ayagaa ugu xaqnimo lahaa dadka saa loo taskiyeeyey sidaasi loo sharxay sidaa laynoogu xidhay waa in fahamkeennu ku xidhmo dhaqankeennuna uu ku xidhmo markaynu doonayno inaynu fahanno kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa haddaan kaga gudbo qodobka koobaad qodobka labaad rabbi subxaana wa tacaala aayadda jus-iyadeeda labaad ah waxa rabbi uu yidhi subxaana wa tacaala walaa tafaraquu jamiican walaa tafaraquu waa qodob labaad oo nolosha muslimiinta iyo inay wax noqdaan asaas u ah muxuu yahay inay midoobaan inay mid noqdaan inay khilaafka iska daayaan inay hal mujtamaca noqdaan in quluubtoodu isku mid noqoto inay hal dhismo oo is-adkaynaya ay noqdaan maxaa yeelay sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi waslamu calayh kala taggu waa cadaab wada socodka iyo midnimaduna waa naxariis waa barako iyo naxariis iyo horumar iyo dadnimo wey qaybsankuna waa cadaab iyo ciqaab iyo dullinimo adduunyo wey iyo ciqaab rabbi subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed in lagu daro jamculkalima in kelimada muslimiinta la uruuriyo wax kastoo khilaaf u keenayana laga fogeeyo jinsi inaan lagu kala geynin midab inaan lagu kala geynin qabiil iyo qabyaalad inaan lagu kala geynin waddan inaan lagu kala geynin ayi yacni waxa weeya shakli min alashkaal inaynan sabab u noqonin muslimiinta kala geyntooda taa'ifiya iyo xisbiya inaan lagu kala geynin muslimiintu inuu noqdo manhajkooduna kitaabka allah iyo sunnadii nebiga sal alay waslam intaa wixii ka soo hadhayna inay hal kooxa wada yihiin inay hal dad wada yihiin hal qiyaada leeyihiin hal maamula leeyihiin manhajkooduna uu kaayah taasaa ilaahay subxaana wa tacaala cizi iyo sharaf inagu gaadhsiinaya waana tii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii iyo ummadda qaybteedii hore ay ku guulaysatay bu alraciilu lwal nebigu markuu saddex iyo toban sano maka ku tarbiyeynayay oo wax walba lagu sameeyey oo la garaacay oo la dilay oo qaarkood nafta laga qaaday oo si walba loola dhaqmay oo intaa laleeyahay u kaadiya intaa la leeyahay u suga dadkaasi waxay ahaayeen dad intaasoo jinsiyadood ka kala yimid bay ahayen dad intaasoo waddan ka kala yimid bay ahaayeen haddana waxaa walaaleeyey mabda'a iimaankaa walaaleeyey waxaa walaaleeyey mabda'a islaamnimadaa walaaleeyey raabitatu liimaan ayaa waxay u badashay raabitatu alcunsur waalqabaliya raabitatu lwatan ayay tuureen markaasaa waxay ku badasheen raabitatu liimaan waalmabda markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri siiyey nebigu sal lay wasalam markuu maka ka soo wareegay oo soo hijrooday magaalada madiine uu yimid ayadana tilaabooyinkii ugu horreeyey rasuulkuu qaaday sal lay wasalam saxaabadan cusub ee loo yimid iyo raggii hore maka ka yimid say isu dhexgeli lahaayeen oo isku mid looga dhigi lahaa oo ay u noqon lahaayeen hal ummadoo isku jidh ah ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labalabo u walaaleeyey mas'alatu lmu'aakhaa bayna almuhaajiriina waalansaar siyaasaadkeeda waxaa ka mid ahaa iyo xikmaddii rasuulku uu ka lahaa inay dhammaato kani waa ree maka kanina waa ree madiina inay soo baxdo kan ree maka ahee maka ka yimid qoyskan ree ansaareed ahee lagu xidhay ee ree madiine ah waxay isu dhaxlayaan labada wada dhashay say isu dhaxlaan oo kale reerkiibuu ka tirsan yahay sidii nin ka dhashay oo kale calaaqadii nasabka waxaa ka xoog badnaatay calaaqadan cusub ee diinta iyo mabda iyo iimaanka ka xoog badnaatay markaase waxaa dhici jirtay ayagoon dhalasha iyo nasab isu gelin midkood hadduu dhinto ka kale inuu xoolihiisii dhaxlo limaada maxaa saa loola jeedaa wuxuu nabigu ula jeeday salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay bulshadani isdhex gasho inay hal mid a noqdaan inay dad wax walba isu hora noqdaanoo waxyaalihii jaahiliyada ahaa la bedelo waxyaalihii jaahiliyad ahaa inay bedelaan ficlanna sidii bay u dhacday waa ka alla subxaana wa tacaala aayadda qaybteeda dambe kaga hadlaya ya wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minha ilaahay nicmadiisii xusuusta markaad col ahaydeen islayn jirteen isbaabi'in jirteen waa jaahiliyadii wey kadibna ilaahay dad walaalaa idinka dhigay quluubtiinna isu keenay alla subxaana wa tacaala idinkoo naar qarka u saaran naartii uu idinka badbaadiyey naartaay qarka u saarnaayeen waa kufrigii iyo jaahiliyadii ku sugnaayeen waa qaybsanaanta ay qaybsanaayeen islaynta islaynayeen kullu daalika waa asbaab keenaysa inay naarta ku dhacaan nicmo weyn oo ilaahay u galay bay ahayd madayntaa ilaahay quluubtooda uu mideeyey subxaana wa tacaala isu keenay bal rasuulkiisa ayuu alla ugu manna sheegtay subxana wa tacaala allah subxaana wa tacaala u sheegay yacni waxa weeye waxyaabaha ugu waaweyn ee nebiga alla uu siiyey inay ka mid tahay saxaabadiisa quluubtoodii inuu isu keenay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi اlardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum ilaahay baa kuu gargaaray baa lenebi maxmedow allah wuxuu kugu xoojiyey libtiis iyo nasrigiis iyo hiiladiis waxaa kaloo alla uu kugu xoojiyey mu'miniinta quluubtoodiina wuu isu dumay oo hal mid buu ka dhigay haddaad adduunka korkiisa waxa yaallo oo dhan bixin lahayd quluubtooda maadan isu keenteen laakiin allah baa isu keenay subxana wa tacaala macnaha waxaa laga wadaa dariiq kasta haddii loo maro xoolo kasta haddii laga dharjiyo ruux walba wuxuu raba haddii la siiyo dadka quluubtooda allah isu keeni karee xoolo laysuguma keeni karayo qabiilla laysuguma keeni karayo wadaniyana isuma keeni karto xisbiyana isuma keeni karto wax isu keeni kara dadka quluubtooda ma jiro oon ka ahayn iimaan iyo islaamnimo ilahay oo lagu xidhmo subxana wa tacala low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim quluubtu hadday iimaanku galo oy ka run sheegto shaki ma leh qalbigaasi iimaanku galay wuxuu uun raadsanayaa qalbi kaloo iimaan ku jiruu raadsanaya cid kale uu weheshanayo ma jiro cid kaleeto uu yani la fadhiisanayo ma jiro cid kale uu la saaxiibayo ma jiro cid kaloo sheekadu ugu baxaysa ma jiro cid kale uu macnaha wax weye isku hadlaynayo ma jiro wuxuu raadinayaa qalbi kaleeto oo sidiisoo kale iimaanku galay buu raadinaya kaasay walaalayihin kaasay walaalayihin waxaa la doonayaa marka inaynu sidaa walaalayaal uga run sheegno muslimiinta laysu soo jiido wax kastoo muslimiinta kala geynaya layska fogeeyo horaan uga soo hadalnay manhajkuna inuu saxsan yahay kelimadana la mideeyo oo wax kastoo muslimiinta qaybin kara in laga fogaado rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi hadduu idiin yimaado nin arrinkiinna inuu qaybiyo doonaya isagu dadkeedu hadday ka run sheegaan oo si dhab ah oo daacadnima aynu u qabsanno waactasimu bixabli illaahi jamiican biidni illaahi tabaaraka wa tacaala ballanqaadkaasi wuu imaanayaa walataclamunna naba'ahu bacda xiin waadna ogaan doontaan ciddii ilaahay cimri uu siiyo waynu u joogi doonaa biidni illaah ama kayrkeen baa u joogi doona insha allahu tacala qodobka labaadii waxa weeye walaalayaal kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga sal lay slam qabsashadooda markaynu ka rusheegno ariiqii saxaabadana aynu u qabsanno siduu alla subxaana wa tacaala inugu amray in badanoo aayadaha qur-aankana rabbi ku tilmaamay subxaana wa tacaala lianna waxa weeye si sax ah waxaa u dabaqay qur-aanka iyo sunnada asxaabtii baa u dabaqay si saxana ayagaa u fahmay taabiciintii ardadooda ahaa iyo saddexdii qarnibaa si fiican u fahmay si fiicanna u dabaqay sidaas daraaddeed marka la doonayo kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada in la dabaqo ama la fahmo waa in loo celiyo saddexdii qarni loo celiyo fahamku waa inuu noqdo fahamkii saddexdii qarni tatbiiquna waa inuu noqdo tatbiiqii saddexdii qarni halkaa waa in lagu xidho ummaddu ay ku xidhanto maxaa yeelay sida nabigeennu noo sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh saddexdaa qarni waxay saddexdii qarniya ummadda ugu fadli badnayd qarnimo qarniga ka horeeyaa ka sii fadli badnaayoo ka qiimo badnaa sidaas daraaddeed baa waxaa loo baahan yahay in fahamkeennuna halkaa ku xidhmo kitaabka iyo sunnada seen u fahnaa tatbiiqeennuna inuu halkaa ku xidhmo waata rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh markii ummadda qaybsankeeda uu ka hadlay oo la yidhi nebi maxamedow salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaybahaa kala gedisan qaybta badbaadaysaayo waa qaybtee wuxuu nebigu yuri sal alay wasalam anigiiyo saxaabadayda waxa aan haysanno een ku sugannahay dadka haysta bimacnaa waxa weeye waxaa laynoo tilmaamaya halka bal rabbigeen baa subxaana wa tacaala qur-aanka saxaabadiisa fahamkoodii iyo iimaankoodii iyo dariiqoodii buu alla taskiyeyey subxana wa tacaala dadka kalena waxaa la yidhi sidaa ay saxaabada nebi maxamed wax u qaateen oo u rumeeyeen haddaad u rumaysaanna waad hagaagsantihin haddaad garab martaanna waad khaldantihiin allah subxaana wa tacala wuxuu idhi fain aamanuu bimili maa aamantum bihi faqad ihtadow wain tawallow fainamaa hum fii shiqaaq fain aamanuu hadday rumeeyaan oy alla u rumeeyaan bimili maa aamantum sida aad u rumayseen si la mid ah dadka lala hadlayaa wey waa saxaabada bimili maa aamantum sidaa aad idinku wax u rumaysteen si la-eg hadday la mida u rumeeyaan faqad ihtadow way hanuuneen baa layidhi hadday ka jeesadaan oo dariiqa ka jeesadaanna fa inamaa hum fii shiqaaq dhinac mar bay markaa ku sugan yihiinoo dariiqii saxda ahaa waa khilaafeen miisaanku marka waa fahamkii asxaabu rasuulilahi sal lay wasalam sidaas daraaddeed baa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi aayad kaleeto fii suurati alfatxi rabbi subxaana wa tacaala waa ka ku ammaanay waa ka rabbi subxaana wa tacaala ku ammaanay inuu rabbi subxaana wa tacaala waalzamahum kalimata taqwa wkanuu axaqa biha waahlaha kalimat taqwa waa kalimatu tawxiid kalimatu tawxiid waxaa tabiiqiyey oo shareecadan tabiiqiyay asxaabu rasuulilah dadka oo dhanna ayagaa ugu xaqnimo lahaa dadka saa loo taskiyeeyey sidaasi loo sharxay sidaa laynoogu xidhay waa in fahamkeennu ku xidhmo dhaqankeennuna uu ku xidhmo markaynu doonayno inaynu fahanno kitaabka ilaah iyo sunnada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaa haddaan kaga gudbo qodobka koobaad qodobka labaad rabbi subxaana wa tacaala aayadda jus-iyadeeda labaad ah waxa rabbi uu yihi subxaana wa tacaala walaa tafaraquu jamiican walaa tafaraquu waa qodob labaad oo nolosha muslimiinta iyo inay wax noqdaan asaas u ah muxuu yahay inay midoobaan inay mid noqdaan inay khilaafka iska daayaan inay hal mujtamaca noqdaan in quluubtoodu isku mid noqoto inay hal dhismo oo is-adkaynaya ay noqdaan maxaa yeelay sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh kala taggu waa cadaab wada socodka iyo midnimaduna waa naxariis waa barako iyo naxariis iyo horumar iyo dadnimo wey qaybsankuna waa cadaab iyo ciqaab iyo dullinimo adduunyo wey iyo ciqaab rabbi subxaanahu wa tacaala sidaas daraaddeed in lagu daro jamculkalima in kelimada muslimiinta la ururiyo wax kastoo khilaaf u keenayana laga fogeeyo jinsi inaan lagu kala geynin midab inaan lagu kala geynin qabiil iyo qabyaalad inaan lagu kala geynin wadan inaan lagu kala geynin ayi yani waxa weeya shakli min alashkaal inaynaan sabab u noqonin muslimiinta kala geyntooda taa'ifiya iyo xisbiya inaan lagu kala geynin muslimiintu inuu noqdo manhajkooduna kitaabka alla iyo sunnadii nebiga sal lay wasalam intaa wixii ka soo hadhayna inay hal kooxa wada yihiin inay hal dad wada yihiin hal qiyaada leeyihiin hal maamula leeyihiin manhajkooduna uu kaayah taasaa ilaahay subxaana wa tacaala cizi iyo sharaf inagu gaadhsiinaya waana tii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh saxaabadiisii iyo ummadda qaybteedii hore ay ku guulaysatay bu alraciilu lwal nebigu markuu saddex iyo toban sano maka ku tarbiyaynaya oo wax walba lagu sameeyey oo la garaacay oo la dilay oo qaarkood nafta laga qaaday oo si walba loola dhaqmay oo intaa laleeyahay u kaadiya intaa laleeyahay u suga dadkaasi waxay ahaayeen dad intaasoo jinsiyadood ka kala yimid bay ahaayeen dad intaasoo wadan ka kala yimid bay ahaayeen haddana waxaa walaaleeyey mabda'a iimaankaa walaaleeyey waxaa walaaleeyey mabda'a islaamnimadaa walaaleeyey raabitatu liimaan ayaa waxay u badashay raabitatu alcunsur waalqabaliya raabitatu lwatan ayay tuureen markaasaa waxay ku badasheen raabitatu liimaan waalmabda markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nasri siiyey nebigu sal lay wasalam markuu maka ka soo wareegay oo soo hijrooday oo magaalada madiine u yimid ayadana tillaabooyinkii ugu horreeyey rasuulkuu qaaday sal lay wasalam saxaabadan cusub ee loo yimid iyo raggii hore maka ka yimid say isu dhexgeli lahaayeen oo isku mid looga dhigi lahaa oo ay u noqon lahaayeen hal ummadoo isku jir ah ayuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh labalabo u walaalayay mas'alatu lmu'aakhaa bayna almuhaajiriina waalansaar siyaasaadkeeda waxaa ka mid ahaa iyo xikmaddii rasuulku uu ka lahaa inay dhammaato kani waa ree maka kanina waa ree madiina inay soo baxdo kan ree maka ahee maka ka yimid qoyskan ree ansaareed ahee lagu xidhay ee ree madiine ah waxay isu dhaxlayaan labada wada dhashay say isu dhaxlaan oo kale reerkiibuu ka tirsan yahay sidii nin ka dhashay oo kale calaaqadii nasabka waxaa ka xoog badnaatay calaaqadan cusub ee diinta iyo mabda iyo iimaanka ka xoog badnaatay markaase waxaa dhici jirtay ayagoon dhalasha iyo nasab isu gelin midkood hadduu dhinto ka kale inuu xoolihiisii dhaxlo limaada maxaa saa loola jeedaa wuxuu nabigu ula jeeday salawaatu rabbi wasalaamu calayh inay bulshadani isdhex gasho inay hal mid a noqdaan inay dad wax walba isu hora noqdaanoo waxyaalihii jaahiliyada ahaa la bedelo waxyaalihii jaahiliyada ahaa inay bedelaan ficlanna sidii bay u dhacday waa ka alla subxana wa tacaala aayadda qaybteeda dambe kaga hadlaya ya wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minha ilaahay nicmadiisa xusuusta markaad col ahaydeen islayn jirteen isbaabi'in jirteen waa jaahiliyadii wey kadibna ilaahay dad walaalaa idinka dhigay quluubtiinna isu keenay alla subxaana wa tacaala idinkoo naar qarka u saaran naartii uu idinka badbaadiyey naartaay qarka u saarnaayeen waa kufrigii iyo jaahiliyadii ku sugnaayeen waa qaybsanaanta ay qaybsanaayeen islaynta islaynayeen kullu daalika waa asbaab keenaysa inay naarta ku dhacaan nicmo weyn oo ilaahay u galay bay ahayd midayntaa ilaahay quluubtooda uu mideeyey subxaana wa tacaala isu keenay bal rasuulkiisa ayuu alla ugu manna sheegtay subxana wa tacaala allah subxaana wa tacaala u sheegay yacni waxa weeye waxyaabaha ugu waaweyn ee nebiga alla uu siiyey inay ka mid tahay saxaabadiisa quluubtoodii inuu isu keenay huwa aladii ayadaka binasrihi wa bilmu'miniin waallafa bayna quluubihim low anfaqta maa fi lardi jamiican ma allafta bayna quluubihim walaakina allaha allafa baynahum ilaahay baa kuu gargaaray baa lenebi maxmedow allah wuxuu kugu xoojiyey libtiisa iyo nasrigiisa iyo hiiladiisa waxaa kaloo alla uu kugu xoojiyey mu'miniinta quluubtoodiina wuu isu dumay oo hal mid buu ka dhigay haddaad adduunka korkiisa waxa yaallo oo dhan bixin lahayd quluubtooda maadan isu keenteen laakiin allah baa isu keenay subxana wa tacaala macnaa waxaa laga wadaa dariiq kasta haddii loo maro xoolo kasta haddii laga dharjiyo ruux walba wuxuu raba haddii la siiyo dadka quluubtooda allah isu keeni karee xoolo laysuguma keeni karayo qabiilla laysuguma keeni karayo wadaniyana isuma keeni karto xisbiyana isuma keeni karto wax isu keeni kara dadka quluubtooda ma jiro oon ka ahayn iimaan iyo islaamnimo ilahay oo lagu xidhmo subxana wa tacala low anfaqta maa fi lardi jamiican maa allafta bayna quluubihim quluubtu hadday iimaanku galo oy ka run sheegto shaki ma leh qalbigaasi iimaanku galay wuxuu uun raadsanayaa qalbi kaloo iimaan ku jiruu raadsanaya cid kale uu weheshanayo ma jiro cid kaleeto uu yani la fadhiisanayo ma jiro cid kale uu la saaxiibayo ma jiro cid kaloo sheekadu ugu baxaysa ma jiro cid kale uu macnaha wax wey isku hadlaynaya ma jiro wuxuu raadinayaa qalbi kaleeto oo sidiisoo kale iimaanku galay buu raadinaya kaasay walaalayihin kaasay walaalayihin waxaa la doonayaa marka inaynu sidaa walaalayaal uga run sheegno muslimiinta laysu soo jiido wax kastoo muslimiinta kala geynaya layska fogeeyo horaan uga soo hadalnay manhajkuna inuu saxsan yahay kelimadana la mideeyo oo wax kastoo muslimiinta qaybin kara in laga fogaado rasuulkeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka yidhi hadduu idiin yimaado nin arrinkiinna inuu qaybiyo doonaya isagoo arrintiinnu isku hagaagsantoon mid tihiin mid idin qaybin raba hadduu yimaado qoorta ka jara buu rasuulku uhi sal ly waslam kaa'inan man kaan ninkuu dooniba ha noqde dila sababtu waxa weeye xataa muslim ha ahaado xataa muslim ha ahaado limaada lianna mafsadada uu keenayo qaybinta uu doonayo inuu usha muslimiinta kala jabiyo kala jeexo dhibka ay la imaanaysaa ka weyn yacni waxa weeye isaga dilkiisa waa irtikaabu akhafi dararayn marka isaga ka takhallusoo qoorta u dheereeyo qoorta u casaya buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh mar hadduu doonayo inuu kelimada qaybiyo oo muslimiinta kala jabiyo bimacnaa waxaad garan kartaa wada jirka iyo midnimada muslimiintu ahmiyadda ay leedahay nebi maxamedna salawaatu rabbi wasalaamu calayh dadaal aad u fara badan oo aad u fara badan buu rasuulku ku bixiyey inay kelimada muslimiintu mid ahaato oo aan la qaybsamin maxaa yeelay mar kastoo la qaybsamo muslimiintu waa jabayaan muslimiintu waa burburayaan muslimiintu iyaga awoodoodii baa dib isugu noqonaysa ayagiibaa isku mashquulaya kelimadoodii baa isku mashquulaysa oo iyagaa isdhacaadaynaya xoolahoodii baa isku mashquulaya oo iyagaa isku bixinaya xoogoodii baa isku mashquulaya oo iyagaa isburburinaya ayagu markay isburburiyaanna waxa laabudaa cadowga shisheeyahee banaanka ka imaanaya inuu ka faa'idaysto waa qasab waa qasab saas daraaddeed baa xadiis xasana waxaa ku sugan nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi saddex arrimood baan rabbigay weydiistay laba waa layga aqbalay midna layga yeeli waa saddexdu weydiistay waxay ahayd ummadayda inuusan cadaab wada gaadho iyo musiibo wada gaadhoo baabi'isay inuusan alla ku keenin sida ummadihii horoo kale waa layga aqbalay buuhi inuusan ku sallidin cadow dibadda ka yimid oo shisheeye ah inuusan ayadoo dhan ku wada sallidinna waan weydiista waa laga yeelay buui riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray meeshaasi inay ku dartay haddaynan ayagu isbaabi'inin haddaynan ayagu isbaabi'inin meeshaa waxaa laga fahmayaa ayagu hadday isbaabi'iyaan cadowga shisheeye waa imaanaya intay iyagu wada joogaan oy nabad yihiin oy wada socdaan cadow shiisheeye waa ka nabadgelayaan bal maba hunguriyeynaya laakiin markay iyagu isku dhacaan cadowga shisheeye waa qasab inay yimaado waa wixii ka dhacay dhulkii la odhan jiray undulus dhulkan hadda matalan wax weeyaan ay sbain iyo burtuqiis iyo degan yihiin dhul islaam ah siddeed boqol oo sane muslimiintu ka talinaya waa dhulka lagu magacaabay yani waxa weye alfirdows lmafquud baa la yidhahda alfirdows lmafquud firdowsadii la waayey barwaaqadiisa iyo wanaaggiisa dhulkaasi muslimiintu waxay ku waayeen wax kale ma ahayn way qaybsameen koox koox bay noqdeen duwaylaad iyo dowlado yaryar bay noqdeen iyagii markay isku dhaceen waxay kaashadeen yani waxa weye cadowgeeday isu kaashadeen dhulkaasi sidaasuu gacanta kaga baxay taariikhda waxaa lagu hayaa kullamaa muslimiintu ay isku dhacaan oo ayagu islaayaan cadow sheeyay inuu macnaha ka faa'idaysto waxaa la doonayaa marka in muslimiintu ay ku dadaalaan midnimada iyo wada jirka sida rabbi subxaana wa tacaala uu ku yidhi walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum habdoodina oo ha murmina oo ha iskhilaafina haddii aad iskhilaaftaan waad fashilmaysaan awooddiinnuna waa tegaysaa sidaas daraaddeed midnimada in la ilaaliyo wada jirka la ilaaliyo qabyaalada meesha laga saaro kooxaysiga meesha laga saaro damaaciga iyo damaca meesha laga saaro ahwaada meesha laga saaro manhajkuna inuu saxsanaado kelimada muslimiintana lagu dadaalo dadku isu dulqaataan haddii wax laysku khilaafsan yahay masaa'isha qaarkood laysku khilaafsan yahayna la niqaasho laysu naseexeeyo si tartiiba wax laysu tusaaleeyo walaalkaa haddaad weyda garab baad weyday walaalkaa mar walba waa inaad wadato wixii ka khaldanna waa inaad isku dayda inaad fahansiin kartood isfahmi kartaan inaad niqaashi kartaan inaad isu naseexayn kartaan laakiin ha tuurinoo isagaa haddaad tuurto meeshaasi waa meel bannaan walaalo isnacay soomaalidu waxay yidhahdaan walaalo isnacay xabaalahay badiyaan walaalo isnacay oo kala tegey xabaalahay badiyaanoo waa la baabiyaa cadowgoodaa ka adkaada marka kelimo xaqa oo kitaabka iyo sunnadoon qabsanno iyo taasoon ku midowno oo khilaafka aynu aynu baabi'inno kelimadaa iimaanka oo isu keenkeenta raayatu tawxiid oo ina walaalaysa wax kastoo jaahiliyaad iyo rawaasibtii hore ee aynu soo barannay oo la tuuro taas insha allahu tacaala baynu lib ku gaadhi doonnaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala labada qodob mid ka mida inta uu inaga maqaye ama wax ay ka dhiman yihiinna inaynu lib iyo dadnimo iyo qarannimo gaadhnahay wax weyn baa ka sokeeya wax weyn baa ka sokeeya intaa ayaan insha allahu tacaala kelimadii aan kaga baxaya ilahay waxaan ka baryaya subxaana wa tacala inuu xaqa ina waafajiyo kelimadeennana mideeyo dad diinta ilahay subxaana wa tacala ka run sheegana inaga dhigo hada wabilahi towfiiq wsala allahuma wslam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalem
gabadha inay taabato musxafka qur-aanka ah ama qur-aanka ay akhrido wahiya xaa'idun ayadoo xeyd qabta
bismi illahi raxmaan raxiim masaa-ishan ku saabsan dumarka caadada qaba ama xaydka qaba qur-aanka ma akhrin karaan mase taaban karaan misxafka labada mas'aleba waa laba masalo khilaafiya oo culimmadu ay isku khilaafsan yihiin qadiiman wa xadiidan sida kollay qiraa'adayda waxoogaa ila xoog badani waxa weeye taabashada misxafka taabashadiisa maya ma taaban karto ila xadiid xasana jira oo nabigu lehy sal lay waslam laa yamasu alqur'aana ilaa daahir qur'aanka ma taabto ruuxaan daahir ahayn xadiidkaasi daahirnimadaasi waxaa soo gelaya duhri dhammaantii baa soo gelaya sidaas daraaddeed taabashada xadiiskaasaa loo daliishadaa inay gabadhu misxaf ka taabato ma habboona amaa akhrinta qur'aanka akhrintiisa wax nas ah oo sugan oo diidaya inay akhrin karto ma jiro sida fiican inay tahay inaysan akhriyin sida fiican inay tahay shaki kuma jiro maxaa yeele nebigeennuba salawaatu rabbi wasalaamu calayh salaan la salaamay salaan la salaamay ayuu nebigu sal alay wasalam iska dibdhigay radinteeda ilaa uu ka tayamumayo ka gebagabaysanayay markaa kadib buu salaanta qaaday markii la yidhi nebi allow la weydiiyeyna wuxuu yidhi waxaan nacayay inaan ilaahay subxaana wa tacaala xuso aniga oon daahir ahayn anoon wayse qabin ama mutayamim ahayn inaan ilaahay xuso marka ixtiyaad ahaan inay isaga daysa mooyaane laakiin akhrinta qur-aanka in ma akhrin karto nas cad oo ku cad inaysan akhrin karaynin kolley ma hayo alimaamu albukhaari caleyh raxmatullah iyo culimo uu la mid yahay ka mid yahay ayaa qaba haweenaydu inay akhrin karto qur-aanka waxayna u deliishanayaan xadiiskii fii saxiixi albukhaari wakayrihi nebigu uu caaisha ku yidhi markii caadadu ku dhacday ifcalii kamaa yafcalu alxaaj hayra anlaa tatuufii bilbeyt marka akhrinta xaggeeda wax nasoo diidayo cad uma hayo amaa taabashada iyada inay ka fogaato ayaa fiican wabilahi towfiiq
saa'ilkan wuxuu leeyahay waa su-aal laba qaybood ka kooban su-aasha hore diintu maxay ka qabtaa in dhexda la xidho oo surwaarka dhexda lagu dhuuqsado ta labaad waxay tahay weriye ma noqon kartaa naagi
bismi illahi raxmaan raxiim sarwaalka dhexda ma dhuul la dhuuqsan karaa ama dhexda ma laga xidhan karaa labiska gabadha muslimadda ama ninka muslimkaaba shuruuduu leeyahy ilaa sharcigeennu saaad ogsoontihiinba ruuxa noloshiisaoo dhan buu maamulayaa oo shuruuc u dejinaya ruuxa muslimkaa qaabku u labisanayo qaabku wax u cunayo qaabku wax u cabayo qaabku wax u guursanayo qaabku siyaasadda u galayo qaabku dhaqaale iyo risqi u raadsanayo kullii shuruuc bay diintu ka dejisay shuruudta shuruucda la dejiyey ee shareecadu ay dejisay waxa weeyaan labiska ragga iyo dumarkuba waxaa shari laba shartio ka siman yihiin ah inuu labiskaasi cawradana qarinayo marka labaadna uusanayna ku jirin atashabuhu bilkufaar gaaladoo laysu ekaysiinaya ayna ku jirin dhexda oo marka laga xidho oo sarwaalka inta laga geliyo shaatiga hoosta laga geliyo kadibna suunka korka lasoo mariyo yacni waxa weeyaan xaggay ka soo jeedaa ma tashabuh bilkufaar baa ku jira mise cawradiibay muujinaysaa hadday labadaa mid ka mida ay ku jirto waa xaaraam haddayna ku jirinna laa bas haddayna ku jirinna wax baasa ma ay lahaa marka waxyaalo fara badan bayna culimmadu sheegayaan asalkoodu ka soo jeeday ama gaalo ama mujtamacaad kale laakiin akhiiran markii dambe labis islaamiya iska noqday labis islaamiya iska noqday marka mas'alo aad in laysugu sii taxallujiyo yacni waxa weeye mudan inay tahay iilama muuqato laakiin waxay u baahan tahay yacni inuu ruuxu ta'akudo sarwaalka hadduu shaatigu ka korreeyo inta badan ama cidhiidhi ha kugu ahaado ama yuusan kugu ahaanina shaatigaa wax badan qarinaya haddiise laakiin hoosta la geliyo sarwaalkiina kugu xidhan yahay yacni kugu dhegan yahay meesha waxaa imaanaysa inay cawradii korka ka muuqato cawradu inay sifaysanto iyadoo mara saaran tahay iyo in la qaawiyana waa isku mid shardiga labiska dumarka loo dhigo oo culimmadu ay shuruuda xijaabka ka mid dhigaan oo ah inaysan labisku uusan sifaynaynin xajmiga cawrada ama yacni muqaatacaadka iyo googo'a jidhka shardigaasi dumarka keliya uma yaaleen raggana waa u yaalla sidaas daraaddeed waxaa fiican saraawiisha markaad tolanaysaan inaad saraawiisha aad yacni waxa weeyaan ballaadhisaan oo sarwaalku uusan ku dhaganaanin jidhka ku dhaganaanin marka yacni haddii labadaa shardi mid ka mida ama labadaa arrimood mid ka mida ay ku jirto shakimkuun male waa xaraam haddayna ku jirinna laa ba'sa maxaa yeelay qaabka labiska ragga waxaa la yidhi uun aanqowga ka kormariya cawradana ha asturo intaa waxaan ka ahayn qaabkaa u tolo iyo qaabkaa u tolo iyo qaabkaa u xidha midna lama dhihin shartise waxaa ah oo maqaasida shareecada laga fahmaya atashabuh bilkufaar waa inaysan meesha ku jirin iyo gaalo laysuu ekaysiinayo maxaa yeelay man tashabaha biqowmin fa huwa minhum bay markaa noqonaysaa wabilaahi towfiiq Ah, dumarku wariye ma noqon karaan raggii wariyayaal ma noqon karaan baa laysku haystaa dumar xagee jooga cilmiga saxaafada qaabka maanta uu yahay maanta maalin kale aniga ma aqaan laakiin saxaafada qaabka maanta uu yahay runtii calaama su-aal iyo ishkaalaad fara badan baa kusaa yaa yaa ku wareegsan maxaa yeele ruuxii markuu saxaafi noqdo waana loo baahan yahay waa loo baahan yahay oo muslimiinta maanta waxyaalaha lagu burburiyey waxaa ka mid a saxaafada miidiyaha miidyihii in la galo oo saxaafadii la galo oo muslimiintii ay galaan oo ra'yulcaamkii ay wax ka wajahaan waa loo baahan yahay haddana maca daalika gelitaankii ma fududo oo qawaaniinta iyo andimada miidiyaha ama saxaafadu ay ku socoto waa qawaaniin gaala dejisay qawaaniinta maadaama ay gaala dejisay adigii waxaad u baahan tahay ama qawaaniintaasaad mari ama haddii kaleeto yani waxa weye dirishadaad ka baxaysa ilaa iyo hadda nidaam rasmiya oo saxaafadeed oo caalamiya oo muslimiintu leeyihiin oo la raaca ma jiro andimada dhanay ku socdaan waxa waa andimo gaala dejisay wey maadaama ay sidaa tahay wixiina loo baahan yahay waxaan leedahay yani waxa weeye wixii muslimiintii maadaama ay u baahan yihiin yani waa in loogu dhaqmo yani daruuro ahaan ruuxa ku jiraay ay maqsadkiisu tahay inuu islaamka u adeego isla markaasi waxyaalaha dhacaya iyo munkaraadka iyo intuu macnaha wax weeyaan uu fududayn karo uu fududeeyo asaga laftiisa inuu yahay ruux risaalo xambaarsan oo message risaalo xambaarsan waa inuu yahay caalamka uu gudbinayo ee uusan iska ahayn shaqaalo caadi oo murtasiqa hadduu ruuxu iska hunguri uun uu eryahayo qiimo ma leh qiimo ma leh laakiin ruuxu hadduu risaalo xambaarsan yahay oo mabda xambaarsan yahay barnaamijkana uu gelayo inuu risaaladiisa ka gudbiyo waa ruux qiimo la wey hadafu markaa leey jidkaa uu maraya iyo khaladaad badanoo uu gelaya waxyaalo badan baa markaa la saamaxaya waxyaalo badan bay shareecadu fiirinaysaa min baabi akhafi darrayn iyo majaalkan haddii faraha laga qaado inaan marnaba mar laga maarmaynin jidkaa dheer iyo dhibaatooyinka ku jira iyo rafaadka ku jira raggii marayay baa marar fara badan waxay la kulmayaan dhibaatooyin badan la kulmayaan marar fara badan baa waxay la kulmayaan waxyaalo macnaa wax wey haddaynan samaynin shareecadiina yani wax way ku khaldan haddaynan samaynin ayna wax u wadayn xaaladda noocaasoo kaleeta ah dumarkii in lagu soo iqxaamiyo la soo geliyo masale fudud maaha dumarkii in la soo geliyo mas'alo fudud ma aha asalna shareecada waxaa u ah dumarku dowr kaley leeyihin dumarku kaalin kaley leeyihin kaalinta ay dumarku leeyihiin waxa wey waa kaalin la dhihi karo ama ta raggay la mid tahay ama way ka muhiimsantahy maxay tahay waa kaalinta bulshada dhismaheeda daakhilka iyo guryaha waana kaalinta lunsan kaalinta lunsan caruurtan iyo mujtamacan iyo shabaabkan lumay hooyo la'aan baa ku dhacday hooyadii baa dowrkeedii gabtay markay gabtayna caruur waxaa soo baxday habaar qaba sidaas daraaddeed hooyadii oo dowrkeediiyo kaalinteediiba maqan tahay bulshada baahiday u qabtana ay ka badan tahay baahiday saxaafada u qabto in la yidhahdo saxaafaha la soo geliye lagama maarmee oo baarlamaanka la soo geliye lagama maarmee war meel ka weyn bay haysaayoo ka muhiimsana ha loo daayo gaaladuse kuma qancayso gaala raacuna ku qanci maayo wuxuu rabaa meel walba haweenay uu ka helo ilan waa yey waa yey yeydu meel walba waxay rabtaa fariiso ay ka heshay rabtaa waxay cuntay rabtaabay meel walba ka hesho dumarkii haddii la yidhahdo ha la asturo xil weyn bay hayaana guryaha ku ekaadeen yacni waxa weeye tacliimta ha ka qayb qaateen dhismaha bulshada ha ka qayb qaateen meelaha qaarkoodoo laakiin waxaa jira dhismahooda uu ilaahay dhisay ee abuurkooduba uusan munaasib ku ahayn meelaha ha laga daaya haddii la yidhahdo ninkii doonaya inuu dumarka jid walba ka helo oo meel walba ka helo oo xayeysiis u isticmaalo oo yacni sharikaadka ganacsigu ay isticmaalaan oo badeeca rakhiisa iyadoo ah meel walba inuu ka helo ninkii doonayay raalli ku noqon maayo gaal iyo gaal raac marka raalli ku noqon maaya haddii la yidhahdo marka dumarku saxaafada ha laga daayo macnaheedu ma aha kaalin bulshadu u baahnayd oo dumarkii laga hor istaagay sax bulshadu waa u baahantay laakiin haddii raggu buuxiyaan dumarkii hawl kala u taal kaalin kaley buuxinayaan mana aha yasid ma aha yasid ma aha waa sharaf iyo qiimo iyo qaab rabbi wax u qaybiyey subxaana wa tacaala marka saxaafa maanta joogta haweenaydii gashaay waa inay isqaawiso haweenaydii gashaayi waa inay jaqjaqlayso haweenaydii gashaayi waa inay mukhaalafaad sharciga waaweyn ku dhacdo haweenaydii gashaay waa inay ragga la dhexdooda ikhtilaad samayso yacni masale sahlan ma ah xataa si kasta hadday isu dhowrto munkaraad fara badan inay ku dhacayso shaki kuma jiro saas daraaddeed munaasab ma aha dumarku inay saxaafada ka shaqeeyaan raggii baaba khatar ku jiro halis ku jira oo runtii munkaraad iyo khaladaad badan oo sharciga galaya wabilahi towfiiq sheekh jasaak allahu khayran saa'ilkan wuxuu weydiinayaa laba su-aalood oo isa saaran midda koowaad jihaadka maanta maxaa lagu tilmaami karaa mawaajiba midda labaad jihaadkii ama dagaalkii ay la galeen reer muqdisho ama culimada muqdisho joogta murtadiintii ama nimankii hogaamiye kooxeedka ahayd maxaa la leeyahay
jihaadku saddex goor buu noqdaa farducayn noqdaa asalkiisu waa fardu kifaaya saddex goor buu farducayn noqdaa marka koobaadi waxa weeye dhul islaam inay gaala qabsato markaa farducayn buu noqdaa ruuxa kasta oo awood leh waajib buu ku noqonaya marka labaad waa in mas-uulka muslimiinta xilkooda haya ama madaxoodu inuu adiga oo hebel ah ku magacaabo oo ku yidhahdo hebelo waa lagu baahan yahay furinta tag ama dagaalka gal markaana farducayn bay kugu noqonaysaa marka saddexaad ee farducaynta ay noqonaysaa waxa weeyaan yani waxa weye istinfaaru limaam iyo istiilaa'u alcaduwi calaa ardi alislaam iyo midda saddexaad ha inaad goobta xaadirto inaad goobta xaadirto oo muslimiintii iyo gaalo islaynaya muslimiinta iyo gaalo islaynaya inaad goobjoog tahay haddaabaad goobta joogto ma carari kartid qasab waa inaad gasho oo xaggeed u carari mutawalli baad noqonaysaa tawalli yowmin saxfi baad markaa ku dhacaysaayo ilaahay cadhadiisaaad la carari cadho ilahay baa ku raacaysa haddiiba goobtii dagaalku ka socday aad joogto waa inaad dagaalka gasho meel kale m mafar ma jiro saddexdaa xaalo ayuu noqdaa dagaalku uu noqdaa farducayn noqdaa amaa yani wax weeyaan muslimka ama adigu yani wax weeyaan xataa haddii uu muslim yahay muslim gaalo soo kaxaystay ma lala dagaalami karaa mise lalama dagaalami karayo masaladaasi waxa weye waa masalo qaci ah hadalna kama taagna muslimku hadduu gaal soo kaxaysto la soo dagaalgalo in lala dagaalamayo ama riddaha lagu xukumo markaa ama yaan lagu xukumina laakiin la dagaalankiisu inay mas'alo mashruuca tahay hadal kama joogo masalada iyada axad ahlulcilmiga ka mida oon garanayo intaan aniga garanayo axad ahlulcilmiga ka mida oo mas'aladaasi inay xarbulfitno tahay ku sheegayna ma jiro kutubtii waatan bal dhammaanteed inta la dhex galo gaal iyo kuwo islaamnimo sheeganayoo wada socda iyo muslimiin khullasahoo dhinac ka soo jeeda oo islaynaya ayaa xarbul fitna ah hala soo helo ma la soo helaya waxaad akhridaan shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi kitaabkiisa majmuucu lfataawa mujalladka yacni labaatan iyo toddobaad markuu kaga hadlayo yani waa tabcadii hore markuu ka hadlayo tataarkii soo weeraray muslimiintaee baqhdaad qabsaday islaamnimay sheegteen oo qaar badan oo islaamay baa ku jiray oo islaamnimo sheegtay bal xataa madaxdooda qaar ka mida islaamnimay sheegteen oo macnaa inay islaameen bay sheegteen meeshaasi tafaasiil fara badan buu ibnu taymiya kaga hadlaya oo marmarka qaarkood waxaa bad is leedahay malaha xamar buu dhex taagan yahay yacni waaqica sidii macnaha waxa weye hadalladiisu u tadbiiqinayaan meeshaasaan idiin diraya insha allahu tacala akhriya hadallad qiimo badan oo runtii fiqi badan uu ku jiro ayaa halkaa ku yaala wabilahi towfiiq
masaa'ilkan wuxuu leeyahay hooyaday baa waxay gadaa shaah waxaana ka caba niman jaad iyo sigaar cuna lacagtaas baanan biilanaa sharcigu muxuu ka qabaa
masale waxaa jirta la yidhaahdo baycu lcasiiri liman yatakhiduhu khamran casiirka ma laga gadi karaa cid khamro ka samaysanaysa haddaad og tahay ruuxa waxa aad ka iibinayso inuu u isticmaalayo ama u kaalmaysanayo wax shareecada ku khaldan markaa kama iibin karti waxayna noqonaysaa min baab watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala aliimi waalcudwaan ha isugu kaalmaynina dembiga iyo xadgudubka haddii marka ay qaadka yani shaahu uu kaalmo ugu yahay qaadka ay cunayaan qaadka ay cunayaan oo shaahan haddii laga daayo qaadkoodiibaa khalkhal gelaya ay cunitaankiisa haddii ay helaanna qaadkii way cunayaan hadday waayaanna qaadkii cunitaankiisii isbeddel baa ku dhacaya marka meeshaa waxaa ka muuqata shaaha ay iibinayso maamadu in uu saamayn iyo kaalmo ku leeyahay qaadkan la cunayo haddayse qaad cunidda iyo shaah cabiddu ayna calaaqa isla lahayn oo niman meesha joogo uun yacni qaadkoodana mar walba cunaay shaahana cabbahayo siday cuntada u cunaan oo kaleeto dhib kuma jira marka waa laga gadi karaa li'anna waxa weeye yacni kaalmayn toos ah oo shaahani uu qaadkii ugu kaalmaynaya markaa ma muuqato labada xaalabana way jiraan labada xaalabana way jiraan kuwa qaadka cuna haddii la yidhaahdo cuntadana lagama gadi karo makhaayadaha cuntana lagama iibin karo shaah iyo sharaabna lagama gadi karayo masle saxa maaha allahuma lacagtay wataan inaad ogaato mooyaane inay xaaraam tahay lacagtay ruuxu wato inaad ogaato inay xaaraam ka soo jeeda mooye qaad buu cunaa wax loogamadi gargadi kar ma jiro waxa aad ka gadaysa hadduu qaad cunidiisii kaalmo ugu yahay oo qaadkii la cunayo laftiisii gacan ka geysanayo ha markaa waxay noqonaysaa walaa tacaawanu cala alimi waalcudwaan haddayna calaaqo isku lahayn waa laga gadan karaa gaaladaa wax laga gadi karaa muslimka caasiga wax laga gadi karaa khamriyacabka wax laga gadi karaa mucaamalada ina dhex maraysa inay saxsan tahay unbaa muhim wabilahi towfiiq
saa'ilkan wuxuu leehay ninka shahiidka ah ee ku shahiida fii qitaali alkufaar ma la dhaqi karaa hadduu janaabo qabo
horta see lagu ogaada inuu janaabo qabo xaadise hal mar dhacday unbay ahayd dagaalkii uxud inuu ahaa baan u malaynaya taqriiban ayadana xadiiskeeda malaa'igtaa dhaqday baa soo aroortay culimmadu ma laga qiyaas qaadan bay leeyihin mise laga qiyaas qaadan maayo sawaabkuna waxa weeye inaan laga qiyaas qaadanayn wax qiyaasa ma jiro li'anna waa marka koobaade waxa dhaqaya waa malaa'ig axkaamta malaa'igta iyo bini aadamka dhex marta iyo axkaamta bini aadamka dhex martana waa kala gedisanta marka labaad yacni waxa weeyaan asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam xadadkaa halka mar ah wax ka dambeeyey oo la sheegay ma jiro asalna waxa weeyaan shahiidka inaan la dhaqin sida nusuusta ku tusayso asal waxa weeyaan shahiidka inaan la dhaqin oo dhiiggiisa lagu aaso sidaasaa asal ah marka yacni waxa weeya mas'alo ixtimaal geli karo oo yacni waxa weeyaan khusuusiyo yeelan karaysa asalkii isaga ah looga bixi maayo oo ah inaan shahiidka la dhaqin sidaas daraaddeed waa lagu aasaya sidiisa lagu aasaya haddiiba la ogaadaba lakiin waa iska xaalaad naadiraan u malaynaya wabilahi towfiiq
insha allah su-aalaha waan iska soo koobaynaa su-aashana waa ugu dambeysa ha raali noqdaan walaalihii su-aalaha soo gudbiyey wakhtigaan noo saamaxaynin insha allah wuxuu leehay saa'ilkani muslimiinta maanta sidee lagu midayn karaa
muslimiinta maanta waxaa lagu midayn karaa waa qodobka koobaad ee horta manhajkaa loo soco kitaabka ilaaha iyo sunnada nabiga iyo fahamkii saxaabada iyo taabiciinta iyo quruuntii saddexda ahayd bal horta intaa laysla ogolaado ka manhaj muttafaq calayhi ah intaa wixii ka dambeeya waxaan u baahannahay waxa la yidhaahdo fiqhu li'tilaaf ama fiqhu likhtilaaf maxaa lagu kala tagaa maxaase lagu wada joogaa masaa'il waxaa jira masaa'il waxaa jira ayadoo lagu kala gedisan yahay haddana in la wada socdo ay laga maarmaanta asxaabu rasuulilahi sal alay wasalam iyo taabiciintii iyo salafkii ayagoo masaa'il badan isku khilaafsan baa haddana wada jirka iyo midnimadu ay jirtay masaa-isha qaarkoodna ma aqbali karaan in laysku khilaafo waa in mid laga ahaado maxaa laysku khilaafi karaa oo wijihatu nadarku ku kala gedisnaan karaan ijtihaadaadku ku kala gedisnaan karaan maxayna ku kala gedisnaan karin oo laysugu dulqaadan karaynin waa masalo u baahan fiqhu li'tilaaf ama fiqhu likhtilaaf kolba kaa tidhahdaba yacni waana midda aan isleeyahay saxwada way ka maqanta saxwada wax badan baa ka maqan dadka qaarkooda waxaad arkaysaa hal mas'ale ah oo ijtihaadiye ah oo la dhihi karayo waa min furuuci almasaa'il alcilmiya lagu tilmaami karayo mas'aladaasaa waxay ku salaynayaan alwalaa walbaraa haddaan masaladaa laygu waafaqin la wada socon maayo nin kastoo masaladaa igu khilaafsanna ma wada jirno waxba naga dhaxayn maayaan waa yacni dacfu lfiqhi waay dacfu lfiqhi asxaabu rasuulillahi sal lay slam wax badan bay ku kala gedisnaayeen haddana madnimadu waa wada jirtay khaasatan xilliga muslimiintu ay ku jiraan muwaajahada ku jiraan xilliga muslimiintu ay gaalo la dagaalamayaanoo ka hor jeedaan xilligaasi xataa shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi wuxuu leeyahay kamaa fii majmuucihi xilliyada qaarkooda waxaa imaan karta xataa mubtadicada bidcada weyn ku dhacday in la kaashado lagaa maarmaan aad noqonayso oo maala waxa weeye markay iyagu qudaad yihiin markay dowladdii hayaan oo madax yihiin muslimiintuna muwaajaha ku jiraan xaaladda iyadaa wuxuu leeyahay waa in la kaalmaysto oo lala galooo mafsadada ka weyn tan la dafciyo weyaan buu leeyahay bimacnaa wax weeye macnuhu ma aha manhajkooda iyo waxay wataan raalli ha laga noqdo ha laga aamuso ha la daayo maaha manhajkiiyo wixii khaldanaa tartiib waa loo saxayaa masaa'ijta ijtihaadiga eh aqbali karta in wujahaatu nadarku isku khilaafaan saxaabada iyo salafkuna isku khilaafsanaayeen annagana inaan isku khilaafno ku kala gedisnaano mushkilo kama qabno yasacunaa maa wasicahum radia allahu canhum waraximahum wixii iyaga waasac u ahaaday baa annagana waasac noo ah mana dhici karayso ummadda oo dhan masaa'isha oo dhan teeda yar iyo teeda weynba in hal ra'yi laysugu keeno waa waxaan suuroobi karayn wakhtigii saxaabadana ma suuroobin wakhtigii taabiciintana ma suuroobin wakhtigii salafkana ma suuroobin laakiin masaa'il waxaa jirta waaweyn oo asaasi ah iyo usuul ummaddu weligeed aynan ku kala tegin khaasatan dadka sunnada raacsan min ladun saxaaba ilaa maanta khilaafaad shaad ahoon ictibaar lahayn mooye masaa'ishaa waaweyn iyo usuushaa waaweynna ummaddu waa inay mid ka noqoto kitaabka ilaahay sunnada nebiga sal lay wasalam iyo dhaqankii saxaabada iyo salafka waa in lagu saleeyo wixii khilaaf aqbali karoo lagu kala gedisnaa wakhtigii salafkana waa inaan laysku dhibin ummadda in lagu kala geeyo oo loo kala tacasubo oo walaa walbaraa lagu saleeyo fiqhul itilaafkaasi waa mas'alo asaasi oo maanta inaga maqan haddaynu fahmi lahaynna wax badan baa isugu keen hagaagi lahay haddiise aynu nidhaahno nin walba mas'aladan qabo walow yaynan mas'alo asaasiyaba noqonina haddii laygu waafaqi waayo bimacnaa waxa weye wax kaloo naga dhaxaynaya ma jiro yaa isu imaanaya markaas mase saxsan tahay oo manhajkii salafka sidaa ma waafaqsan tahay maya ma waafaqsana ma waafaqsana bal way khilaafsan tahay saas daraaddeed waxyaabaha qaarkoodna ha loo daayo in lagu kala gedisnaan karo dadka ilaahay cilmiga uma simin oo caqliga uma simin oo fahamka uma simin oo nusuustii in badanoo ka mida waa muxtamil waay waa waxaa la yidhaahdaa sida sheikhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi uu leeyahay nusuusta qur-aanka iyo sunnada intooda badan dilaaladoodu waa daahir buu leeyahay nas ma ah daahirku waa wixii ixtimaal marjuuxa uu ku jira yacni waxa weeye wujahatu nadarku waa isku khilaafi karaan nusuustii agarkeedii hadday daahir tahay dilaaladeedu fahamkiina dadka ilaahay u kala duway yacni waxa weeyaan cilmigiina u kala duway waa dhacaysaa marar fara badan ijtihaadaadku inay masaa'il badan isku khilaafaan xuduuddii salafku isku khilaafsanaan jiray waxba kama qabno ayadoo laysku khilaafsan yahay baa in lagu wada socno kelimatu yani waxa weye wada jirka la ilaaliya ay laasimta wixii salafki iyo saxaabada iyo taabiciintu aynan isku khilaafeene mid ku ahaayeenna ma ogolin lamana ogolaan kara in laysku khilaaf leanna markaa waa diin la'aan wey waa in lagu midoobo saas daraaddeed waa in la fahmo oo macnaha la akhriyo yacni waxa weeyaan waxyaabaha lagu kala gedisnaan kara iyo waxyaabaha aan lagu kala gedisnaan karin halkaasi waxaa ka soo baxaysa ummaddu iyadoo wax ku kala gedisna inay wada socon karto maqaasida caamkaana la ilaalin karo masaalixda caamkaana in la wada ilaaliyo ay laasim tahay qodobkaasina runtii waa qodob asaasiya oo keeni kara khaasatan abnaa'u saxwa iyo shabaabka saxwada in badan inay isu soo dhowayso ama isku keento ummadda guudna runtii iyaga unbay tabac u tahay diin ahaan marka la yidhaha ummadda waxa kale qaybiya waa kursi iyo waxoogaa adduunyaa iyo qabiil iyo waxyaalahaasi qiimo weyn ma leh laakiin mushkiladu waxa weeye dadkii ahludiinka iyo shabaabkii saxwada iyo dadkii dacwada iyo ducaaddii iyo culimmadii hadday iyagu isu soo dhowaadaan oo midoobaan oo ummadda hogaamiyaan oo midnimo ku hogaamiyaan dadka intooda kale waa soo raacayaan mushkiladu marka saxwada dhex taallaayi xalkeedu wuxuu noqon karaa daraasa fiqu likhtilaaf aadaabta iyo dawaabidda markii la iskhilaafa in la ilaaliya ay laga maarmaan tahay haddii la helo insha allahu tacala wax badan baa xalismaya hada wabilahi towfiiq wajzakum allahu khayran
jazaa allahu khayran sheekha ajir badan allaha ka siiyo annagana allaha nagu anfaco hadduu ilaahay yidhaahdana muxaadarooyinku intuu sheekhu joogo waan ka sii faa'iidaysan doonaa insha allah